wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay tobabar lagu xoojinayo dhaqangelinta habraaca shaqada iyo nidaamka digniinaha ee la xiriira ka hortagga iyo ka jawaabidda tacadiyada ka dhanka haweenka ee dhacaa xiliyada colaadaha tobabarka ayaa waxaa furay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe madiine axmed nuur ayaa diradda lagu saarayay sidii loo heli lahaa xanaan midaysan oo wax ku ool ah lagula tacaalayo tacadiyada ka dhanka ah jinsiga waada maanta waxaan halkaan u joognaa in isku wacyigelino s o b on g b v and s r c r s v system ujeedada waa in la kordhiyo wacyigelinta iyo in la dhiso awoodada ay ka qaybgalayaasha isla markaana la xoojiyo in si madaysan oo iska duban loo adeegsado harbraaca guud ahaan koonfur galbeed sidaas darteed waxaan rajaynayaa in dhammaan ka qaybgalayaasha si cad u fahmaan habraaca mas-uuliyadooda iyo tallaabooyinka degdega ah ee loo baahan yahay in si wadajir ah loo qaado waad mahadsantihiin dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qaybgal ah ayaa ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay in bulshada la baro in ay ka hortagaan waxyaabaha xuxun ku salaysan tacdiyada ka dhanka jinsiga ee la xiriira arrimaha haweenka ayad maarata ficilkaas ayad maarata ayaa maarata korolka saaraan beenteedu waa la leeyahay maarata ayadan ma arrinta ay sheegayso waxba kama jiraan ali horta dhibkaasaa jiro laakiin alxamdulilah hadda meesha maarata waxaa waaye sharciyad baa maarata jirto nidaamaa jiro waxaa meesha ka shaqeeya maarata waxaa jiro maarata amni waxaa sahalba ah oo maarata aan dhibba jirinba inay maarata haween laga cabanayo qaran ahaan buu noogu dhacay soomaaliya marka koowaad annagaa dhexdaanada isku taxadinay dhibkana annagaa isu keennay maxaa looga bixi karaa oo nooga kaban karnaa iyogleelka baa lagu jiraa waxaa la yidhaahdo dowlad horta waayo dowlad waa shacabka wayo dowladdu waa shacabka waxaa la kala dhahaa dowlad iyo xukuumad wasaaradda haweenka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu doonayo in lagu dhaqangeliyo xeerka ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka